bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin baabu lmunaasakha qaala almualifu raximah اllahu tacaala wain ymut aakharu qabla اlqisma fasaxix اlxisaaba wacrif sahma wاjcal lahu masأlaة أkhraa kama qad buyina الtafsiilu fi ma qudima wain takun laysat calayha tanqasim faاrjic ilى اlwafqi bihada qad xukim wandur fain waafaqat الsihaama fakhudhu diita wafqaha tamaama wadribhu aw jamiicaha fi الsaabiqa in lam takun baynahumaa muwaafaqa wkulu sahmin fi jamiici اthaaniya yudrabu aw fi wafqiha calaaniya waashum اlأkhraa fafi الsihaami تdرb أو في وفقها تmاam فhذiه تmaami وأsهم الأkhrى fفي السhاam تdرb أو في وفقha تmاami فhذiه طريqة المناaسخة فرق بها رتبة فضل شhاamخة مصنفka wuxuu ka hadlaa meeshan baab la yihahda baab المناaسkhاaت munaasakhaad waxaa lagala jeedaa qofkii meydka ahaa ee dhintay intaan dhexalkiisi la bixinin iyo mid kale haddana oo dhexalkii wax ku lahay uu dhintay kii labaad intaanan la qeybinin haddana dhexalkiisi iyo kii saddexaad dhintay wahaakada masaladaas waxa weeyaan ee annaga haddaan nahay soomaali waa nagu badan tahay waxaad arkaysaa meyd baa dhimanaya caruurtiisii iyo zawjadii iyo wax buu ka tegayaa dadkii waxaa lee ciishow milax baan isku nahay oo annaga waan isku fiican nahay marka laa daaciya inaan wax qeybsanno ninba wuxuu gacanta ku haayo xoolihii aabbihii haiska haayo nin baa guriga qaar ku jiro ilmo yaryarow gadaal uu ka dhalay baa gurigii kale isaga jiro marka waxaa le anaga dad waaweyn baa nahay bal kuwaas hala ilaaliyo arintii sidaas baa laiskaga dhaafaya iyadoon go-aan laga qaadanin yaa qof kale haddana uu dhimanaya oo dadkii warahada ahay kamid oo wax dhexalka ku lahaa haddii aabbahood ilmahan wiilkaas oo gadaal ka dhintay dhaxalkii aabihiis wax kama qaadanin warcadna ma bixino ma dhihin dhaxalkii aabahey aniga qeybtaydi fulaanansi oo dadkii dhaxalka kamid ahaa intuu wixiisa qaata dadka kuma celinin markuu war cad uusan ku dhimanin uu sidaa ku dhinta caruurtiisa agoon bay noqonayaan caruur mar hadday agoon noqdaane xoolihii aabbahood oo labaad uu ka dhintay sida ugu dhaqsi badan in la siiya waay sidii aabbahood ou sameeyey ma la samayn karo wabitaali haddii sida lagu sii socdana in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman ay soo galaysa haddii ay dhici weysana waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa haddii kalena waa islamarkaa in la qeybiyo oo aqala taqdiir agoontaas waxeeda la bixiya marka masaladaas waxay ku fiican tahay ilaahay wax noogaga naxariis badan ma jiraan asigaana dhaxalka qeybiyo ma dhihin aabihin hadduu dhintay dadka laga dhintayow qalbi fiicnaan wixii kuwata xoolihii isla wada lahaada lama dhihin oo dadkii waxaybuu arkaan aabbihii hadduu dhinto oo gurigii iyo xoolihii uu ka taga lakala qeybsado dad aabbahoodba aan jacayl u haynin oo dhimashadiisa sugay xoolihiisana lakala boobay dadka saasay ay tasawurayaan wabitaali dhaxalka ku degdegi maayaan taas marka diin ma ah qofkan haddii uu dhinto ilaahay baa oofsaday sida habboon siduu ilaahay u qeybiyo xoolihiis in loo qeybiyo waay dhibkana meeshaas uu ku haro marka nuqdadaas waa nuqta muhim ah wa ilaa waxa weeyaan mataahad waxaa la gelayaa aan dhammaanaynin mid kalaasii dhimanaa mid kalaasii dhimanaa agoomanaa wada imaana xuquuqdii waa badanayaan daraja waxay gaaraysaa si loo qeybiya aan la garanayn liannahu xisaab dibaa layskula laabanaya waxaa leeyahy ninka xoolahan hadda toban sana ay isku jireen qofkan hadda dhintay agoonta uu ka tegay tobankii sano waxbay ku yeeshanayeen xoolaha ninkii guriga deganay ijaara laga rabaa min jadiid liannahu aabbahoodii dhintayna uguma tanaasulin markuu dhintay xaggiisana intaqala ila alatfaal caruurtii yaryarayd bay usoo wareegtay ayagana xoolahooda wax cafin kara maba jiraanba wabitaali waxaa la galaa xaysabays waxaan weligeed dhammaanayn marka sidaas baa waxay ku fiican tahay in masalada afkeeda meesha lagu jaro markuu meydkan dhinta wixiisa la qeybiyo markii qeybtii lakala dhufsado oo liraa fulaan intaanaad leedahay adiga markaa cidaad rabto ugu tag aniga dadkaas walaalkay guriga ku jira qeybta aniga guriga aan isla helin labadeena qeybtaydii walaalkii baan u dhaafay yaad dhihi kartaa hadhow haddaad dhimatay caruurtaada wax kuma yeeshana liannahu aabahood oo saxiix ah oo caafimaad qabaa xoolihii bixi ninka xoolihiisa wuu bixin karaa kulligeed marka laleeyahay thuluth wamaa zaada ma bixi karo thuluthi wamaa zaada thuluth wamaa naqasa laga rabaa waa markuu jiran yahay laakiin adoo caafimaad qabto xoolahada waa bixi karta marka masaladaas waxa weyaan waa mid min akhlaaqiyan sidaasay horta ku haboon tahay mida kale munaasakhaadkan hadda faraa-idka looga hadlayo waxaan u arkaa min tarafi lfaradiyiin inuu yahay dadka waxaan horta marka hore u sheegayaa waxa weeyaan munaasakhaad way dhib badan tahay sax sidii midii shari oo kale aan soo marnay bay u dhib badan tahay nuqdada labaad laakiin oo kaa fududanaysa laba xaalo midkood waa xaalada koobaad munaasakhaad haddii ummadda shareecada islaamka ku dhaqmaysa badanaa ma dhacdo oo meydkii markuu dhintay wixiisa in la dhaxal siiyo dadkiisa hadhow hadduu qof kale sii dhexl ou dhintane wuxuu gooni hole unbaa ilmihiisa la dhexal siinaa saasaa asal ah oo haddii dadkii ay shareecada ku dhaqmayaan inay dhacdo waa yaraanaysa nuqdo koobaad waa nuqdada labaad sida hadda ahlulfaraa'id munaasakhaadka ay u qeybiyaan inaad u qeybisid shardi ma aha adiga mathalan aabbaa dhintay shan wiil uu ka tegay shantii wiil mid kastaba reer uu yeeshtay ayagoon xoolihii aabbihii dhaxlin iyow haddana mid kale sii dhintay fiiri markan waxa weeyaan ninka dhintay aabbihii dhaxal uu ku leeyahay ninka dhintay waxaa dhaxlayo dadkii aabbihii dhaxlaya dad ka duwanaa dhaxlaya mathalan ninkan shan wiil uu dhalay shantii wiil wiil ka mid ah yaa wiil sii dhalay kii wiilka dhalaa dhintay marka fiiri shantan wiil aabbihii way isla dhexlayeen bimaa fiihim ilmeyit midka dhintayba allah lagu daro midka dhintayna waxaa dhexlaya wiil kaleo asiga uu dhalay kuwaan asiga la dhashay ma dhexlayaan marka masaladii ay faraa-idka ka hadlayaan waxa weeyaan hal masala inta laysku dhiso markaa kadib qeybta uu ninkan helo oo dhintay haddana masaladiisa wiilkiisa ha loo qeybiyey sidaasay ayaga leeyihin laakiin marka waxaa dhici karto inuu markaan shantii wiil mida wiil dhalay waa dhintay mid kale asoon haddana wax dhalin baa yuu dhintay mid kale naag buu haddana ka dhintay ilma kama dhimanin sidaasaa loo qadaraa marka shan masala is hosgalayso waa lagu wareerayaa marka adiga waxaad heli kartaa inaad tiraahdid aabbihii baa dhintay shan wiilow ka tegay shantii wiil kamid ee wiilow dhalay kii wiilka dhalaa dhintay haddana adiga marka waxaad heli kartaa inaad tiraahdid ani masaa'ish isku dari maayo kayfa tafcal aabbihii masaladiisii horta waa qeybina aabbihii mathalan malyan uu ka tegay shantan wiil bimaa fiihim lmayit ninkii dhintay allah ka dhige malyankii min laba boqoloo kun aba loo qeybi ninkii dhintay laba boqol markii la siiliy annahu aabbihii wuu ka dambeeyey asiga qofka haddii uu ka dambeeyo qofka meydka dhexalkiisa uu ku leeyahay haddii daqiiqa ay kala dambeeyaan labaa baabuur shil iskula dhacday aabbihii hadduu dhinto lixda aroornimo hadduu aabbihii dhinto wiilkana lixda aroornimo iyo hal daqiiqa hadduu dhinto wiilkaas aabbaha waa dhexlaaniha waa ka dambeeyey marka shantoodii markaad dhexalsiisid meydkan laba boqol ou helay gooni haddana waxaad u dhexalsiinaysaa wiilkiisi marka masalada inaad isku darin baad heli kartaa oo masalada meydka hore intaad dhexal siisid xoolihii aada qeybisid meydka labaad wuxuu helayne dadka asiga dhexlaya aada u qeybisid meydka saddexaad dadka haddana dhexlaya aad u qeybisid sidaas waxaa weeyaan masaa-ishiin maanta dhan kusoo dhex jirnay ay noqonaysaa marka wax dhib kuu keeni mayso haddaad sida fuqahada hadeertaan ay yeelayaan aada yeelaysidne yani shan meyd oo midka ka dambeeyey ah hal masala laysku dhisaa hal masala baa laysku dhisaa markaasaa hal mar maalka la qeybina markaasaa waxa weeyaan nooc mina tacqiidaada ka imaanay midna waa ka fududahayoo xoolahan markaad toban meel aad toban joor qeybi lahayd hal masalaad ku qeybinay laakiin aydan dhibkeeda waxa weeyaan sida loo qeybinayo iyo toban masalood mid kastaba midka daba dhalanayso yaa imaanayso marka waa dhib badnaanaysa taasaa marka khalalka keenayso marka labadaasba waxa weeyaan ugu qaada inay fudud tahay ayadaa naftigeeda sida hadda fuqahada ay u dhiseen markaad u raacdid tafkiir unbay u baahan tahay keli ah sidii shalay oo kale waxaa haddii aad hal khaydoo sax aad qabsatid asigaas inaad ku dheganaata la rabaa ilaa midka ku xiga aad ka fahmaysid wahaakada marka munaasakha waxaa la yidhaahdaa fi sharci waxa weyaan an yamuuta insaanu thuma yamuutu min warahatihi shaksu qabla qismati tarikatihi nin baa dhimanayo xoolihiisa intaan la qeybinin yaa dadkii dhaxalka ku lahay mid kamid ayuu sii dhimana kaasaa la yidhaahdaa hadda munaasakha naskii waa taqaanaa fi shariica lugatan alisaala sharcigana waxaa waay tabdiilu xukmin biaakhar mithlihi aw akhafa minhu markii baabu naskhi la joogo laakiin naskhiga inta kan waa ka duwan yahy marka musanifku wuxuu ku leeyahay wa in yamut aakharu mid kale hadduu dhinto aakhar haddii la yidhaha mid horaa jiray macnaha saas waaye meyd hore asoo jiro yaa mid kale dhintay saasay macnihii ka dhigan tahay wa in yamut hadduu dhinto aakharu mid kale meydkii hore maahine mid kalaa dhintay laakiin goormou dhintay qabla alqisma marka waxaa ka fahamtay haddii meyd intuu dhinto xoolihiisa markii la qeybiyey kadib mid kale ou dhinto masalada munaasakha geli maysa liannahu kaasna gooni baa loo dhexal siiyey kanna hadeertaan dhintayna dhexalkiisi wuxuu kii hore ka helay ba haddana la qeybinaa masaladii munaasakha ma ah laakiin munaasakha goormay noqonaysaa midkii horaa dhintay xoolihiisan loo qeybinin baa mid kale dhintay marka waxa weyaan xoolihii oo laysku leeyahay yaa marka waxaa imaanaysaa in masaa-ilka lala dhiso wa in yamut hadduu dhinto aakharu shaksi kale midka hore midka kadib hadduu dhinto qabla alqisma qabla qasmati tarikatihi aw maalihi fasaxix ilxisaaba xisaabtii saxiix yeel mas'aladii horta meydkii horo dhis wacrif sahmahu midkan damboo dhintay mas'alada hore wuxuu ku leeyahayna garo marka fasaxix xisaaba markuu leeyay meydka hore mas'aladiisa dhis sudusay ku dhisantay thumun ay ku dhisantay ithnaa cashar ay ku dhisantay arbaca cishriin wixii usuushii aan soo sheegnay mid kamid ku dhis wacrif waxaad garataa sahmahu sahma almeyti alaakhiri meydka dambo intuu xoole ku leeyahay meydkii hore garo laba meydaa isdhexlaysa markaan waa kala dambeeya wajcal waxaad u yeeshaa lahu lilmeyti alaakhiri mas'alatan ukhraa asna mas'alo kale u dhis kamaa qad buyina tafsiilu faahfaahintii hore sida loo soo caday fiimaa qudima wixii la hormariyay wuxuu ku leeyahay kii hore markaad mas'alo u dhistid midkaana mas'alo u dhig adoo u raacaysid sidii masaa-isha loo dhisay aan hore u soo cadayn oo ahlu farad hadday yihiinna mas'aladan meydkan dambe dadka dhexlaya ahlu farad maa ku jira haddayna ku jirin casabada oo dhexlaysa isku daraja miyaa nacam madaxooda ku dhis hadduu ahlu farad ku joogane ahlu faradkaas faradkiisa makhrajkiisa ku dhis hadday laba ahlu farad ay joogaan isu fiiri maa baynahumaa min tawaafuqin aw tamaahulin aw tadaakhulin aw tabaayunin u fiiri wixii sidaan usoo dhisnay mas'aladaana u dhis tii horena saas u dhis laba mas'alaad kala haysataa markaan wajcal u yeel lahu lilmeyiti alaakhiri meydka labaad mas'alatan ukhraa mas'alo kale u yeel kamaa qad buyina tafsiilu sidii tafsiilkii hore loo soo caday kamaa qad buyina tafsiilu faahfaahintii sidii loo caday fii maa qudima wixii soo hormaray marka laba mas'alaa la dhisay meydka horo warahadiisaa la fiirinayaa nooca ay yihiin masalo lagu dhisaa sidii lagu dhisaana horeyaa loo soo sheegay hadday casab yihiin calaa ru'uusihim hadday ahlu farad keligiis ku jirina asigaa lagu dhisaa hadday laba ahlu farad yihiin labadaas farad waxaa u dhexeeyaa loo fiirina masalada saasaa lagu dhisaa midda dambene saasaa lagu dhisaa ayib intaas markaad laba mas'ala u kala dhistid wain takun laysat calayha tanqasim farjic ila alwafqi bihada qad xukim wain takun hadday tahay laysat mas'aladii labaad tanqasimu calayhaa inayna u qeybsamaynin hadday tahay farjic ila alwafqi u laabo isku celi bihaada qad xukima wain takun laysat calayha tanqasim intaanan gaarin yaa waxaa laga fahmay haddii meydkii hore mas'alo loo dhiso meydkan labaadna mas'alo loo dhiso mas'alada meydka labaad dadka gaar u dhaxlaya mas'aladiisa ma u qeybsamtaa mase maya marka in hadday ka jabto unbay munaasakhaad imaan karta hadday u qeybsanto ama mas'alo labaad aan loo baahanin intaba maya mathalan laba xaala munaasakhaad geli mayso wa in takun laysat calayha tanqasim intaanan gaarin yaa waxaan rabaa laba mas'ala ayaa ka jirto haddii meyd uu dhinto intaan tarikadiisa la qaybinin dadkii dhexli lahay mid kamida uu dhinto haddii ninkan dhintay dadka dhexlayo meydka hore dadka dhexlaya hadday noqdaan dhexalkoodana isla si labada meyd ou yahay meydkan labaad waxaa laga soo qaada soon dhimanin kii hore xoolihiisa tamaama loo qeybina mithaal ahaan aabbaa dhintay toban wiiluu ka tagay tobankii wiil dhexalkoodii intaan aan loo qaybinin aabihii dhexalkiis intaan la qaybinin mid baa dhintay mid labaadaa dhintay mid saddexaadaa dhintay mid afaraadaa dhintay mid shanaadaa dhintay shan wiilaa soo hartay marka shanta wiiloo dhimatay waxaa dhexlaya dhexal kale loomaha ilmo kama tegin naa kama tegin hooyo kale kama tegin waxaa dhexlaya shantan wiilay noqdeen aabbihii horena waxaa dhexlaya shantan wiilo oo tobankii ka hartay siday aabbaha u dhexlayeen oo min hal ul xoolihiisa ay u qeybsan lahaayeen yaa wiilkan walaalkoodina min hal ul ay u qeybsanayaan fiiri marka marka waxa weeyaan warathatu lmeyti athaani hum warathatu lmeyti alawal wa kayfiyatu irthihim min almeyti alawal ka kayfiyati irthihim min almeyti athaani intaba waa isku mid shantii wiiloo dhimatay istilaabaa la saaraa aabbihii maalkiisi shanaa lagu dhisaa min hal qori shantaa noolaa la siina waana dhammaatay sababta waxa weeyaan haddii mid kasta mas'alo loo sameeyo sidaan unbay u dhaxli lahaayeen liannahu kuwaan unbaa qaada lahay marka laba mas'alo loomaba baahnabo taas waa hal marxalo weeyaan haddaad mithaalka aad ku wareeraysid iskaba dhaaf nin baa dhintay laba wiiluu ka tegay labadii wiil mid kamid ah dhintay intay xoolihii la qaybinin fiiriya ma la dhahayo labadan meyd meydkii hore dhintay xoolihiisa laba ha lagu dhiso laba markii lagu dhiso midkii dhintayna ul hala siiyo midkaa noolna hal ul hala siiyo ayib haddana kii haddana dhintay hala dhaxlo midkaa nool yaa ushiisa haddana soo qaadanaya marka waxaa lagu le masaladan labaadood dhisay maala yacni waay maadaama midkan labaad oo hadda dhintay wiilkan keli ou dhexlayo aabbihii xoolihiisoo dhan wiilkan hal ul ku dhis aabbahan le sii wiilkan sii lianna wiilkan labaad haddaad masalo u dhistid kan un baa haddana qaada lahay wax kaloo dhaxla gabar kama tegin wiil kama tegin hooyo kale kama tegin kan unbaa dhaxli lahay marka hal masala unbaa la dhisaa aabihii masaladiisi wiilkaanaana qaadana waaba dhamaatay waa taas waxa weeyaan markay macnaha warahada meydka labaad iyo warahada meydka hore isla ayaga leeyihiin kayfiyada nasiibka ay wax ku dhaxlayaana isla wada egyihiin laakiin hadday kala duumaan oy gabar ku jirto way kala duunaanaysaa lanno gabadhii sidii meydkan daba u dhexlayso meydka hore uma dhexlayso macnaha waxaw taqsiimaad oo kala duwan iyada nisay qaadanaysa ayib ama hooyo oo kalaa joogto mathalan shan wiil iyo hooyadood oo ka tagay shan wiil iyo zawjadiisaan dhaha shan wiil iyo zawjadiisa mid ka mid ahaa dhintay fiiri marka meydka horo naagtan zawjay ku dhexley oo thumunay ku leedahay meydka labaad zawjadii hadda oo ninkii hore zawjo waheed hooyay noqotay sudus iyo waxay ku dhexlay wixii lamid a marka wa isbedela ku dhacayso laakiin haddii marathatu lmeyt alawal hum warathatu lmeyt athaani sidan ku miithaaliy waxna isbedelaynin masalad labaad lama dhisayo waa hal qeybtaas qeybta labaad meydkii hore masalaa loo dhisay meydka labaadna masalaa loo dhisay meydkan labaad wuxuu asiga meydkii hore ka helay haddii warahadiisa loo qeybiyey waa u qeybsantay masalo labaad lama dhisayo mithaal ahaan nin baa dhintay naag baa dhimatay aan dhahno waxay ka tagtay hooyadeed iyo ninkeedii iyo labo walaal hooyo maanta waxay ku dhexlaysaa sudus liannahu jamcu min alikhwa joogo zawjkii wuxuu ku dhaxlaa nis liannahu zawjadii dhimatay caruur kama tegin masalada markii lix lagu dhiso zawjkii wuxuu ku lahaan lahaa zawjkii asoo saas ah zawjkii saddex buu ku leeyahay lixdii saddex u kuleeyahy nis ah hooyadii hal ulay ku leedahay inta kale soo hartay labada walaal oo ashiqada iska leh mas'aladii hore iyadoo saas eh ma la qeybinin ninkii baa dhintay saddex wiilow ka dhintay wax kaloo dhexlaya ma laha marka waxaa leeyahy mas'aladii horo meeqay ahayd lixaa lagu dhisay dayib waa fahamnay zawjkii meeqow ku lahay saddex ulow ku lahay waa dhintay aabbou noqday markaan saddex wiilow ka tegay zawjuu mas'alada ka hore ka ahay mas'alada labaadne aabbow ka noqday caruurtan naagta dhimatay ma dhalin hadday dhali lahayd zawjka rubcu wax ku dhaxli lahay laakiin naag kale ilmo uu ka dhali waa haystaa naag kale saddex wiiluu ka dhalay midaan dhimatayna waxba uma dhalin marka midaan dhimatay nis maalkeedu ku dhaxlaa mas'aladii saddexuu ku yeeshtay mas'aladiisan labaad meeqaala lagu dhisaa marka mas'aladiisa labaad waxa dhaxlaya saddex wiil hadaa yihiin kulligood casabo waay calaa ru'uusihim saddexa masaladiisa lagu dhisaa marka waxaa leey zawjkii mas'aladii horena saddex uu ka helay min sita uu saddex ka helay oo nis ah zawjka mas'aladii hore nisfulmaal oo saddex ul ayuu ka helay markii lix lagu dhisay mas'aladiisa labaadna saddexaa lagu dhisay liannahu waxa dhaxlaya saddex wiil oo isla eg waay saddexdii mas'aladii hore ou ka helay haddii dadkii dhexlay saddexda wiil loo qeybi waa u qeybsantay min hal ulay u heleen bas waa layskuguma laabanay liannahu wain takun laysat calayha tanqasim soo geli mayso bimacnaa ana sahma almeyt thaani inqasamat calaa warahati biduuni kasrin marka mas'aladii lixdii hore le lagu dhisaa lixdii markii lagu dhiso zawjkan ou nis oo saddexa kasoo helay saddexdiisa saddexdiisan wiilaa min hal u loo siina waaba dhammaatayba masaladaas marka wa in takun laysat calayha tanqasim labadaas xaalo yaa ka horeyso musanifku wuxuu ku fahmasiiyey hadday u qeybsanto mas'alada labaad calaa warahati اlmeyti thaani hadday warahadiisu u qeybsanto waxba looma baahno waaba dhammaatayba masaladaas waa taas hadday warahada meyt alawal hum warahatu lmeyt athaani wa calaa nafsi ariiqa ay yihiinna mas'alo kale looma baahno labadaas xaala laga fahmay wain takun laysat calayha tanqasim yaa laga fahmay marka tan waa mas'aladii saddexaad oo waa maxay meydkii labaad markuu dhintay dadka dhaxlayo iyo dadka meydka hore dhaxlayo isku mid ma ah ama waa isku jiraan waa kow mas'alada labaad meydkan labaad markii qeybtii uu meydka hore ka soo qaatay dadkii dhexli lahay markii loo qeybiyey hadday u qeybsami waysid mas'alada saddexaad taas waa waa tana markaan wa in takun hadday tahay mas'aladii laysat calayha tanqasimu laysat inaysan ahayn tanqasimu mid qeybsanto calayha calaa mas'alat almeyt athaani meydkan labaad wuxuu soo helay dadkiisa asiga dhaxla haddayna u qeybsamaynin farjic markaas waayo hadday u qeybsamaysane uma baahno a meesha ku jirto waa hadda zawjka taan kugu miithaaliyey saddexdii ulow soo helay mas'aladiisa way u qeybsamaysaa oo saddex wiilaa yaa dhexlayso saddex saddex haddii loo qeybi mid hal ulay u helayn waa u qeybsantay marka intahat ilmushkila taas waa wa in takun hadday tahay laysat wa in takun hadday tahay mas'aladii meydka labaad laysat inaysan ahayn tanqasimu midii qeybsamayso wa in takun hadday tahay sihaamka meydka labaad laysat inaysan ahayn tanqasimu sihaamtaas oo meydka labaad meydka hore ou ka helay calayha calaa mas'alatihi haddaysan u qeybsamin qeybta meydka labaad uu ka soo helay meydka hore hadday mas'aladiisa u qeybsamaynin farjic u laabo ila alwafqi isku celin bi haada midkaana qad xukima la xukmiyey wafqigan maanta waxaa la jeedaa attawfiiq bayna sihaami masalatihi bayna mas'alatihi wa bayna nasiibihi min almeyt اlأwal fiiriya mas'aladii hadda aan kuu soo sharxayoo kale ka soo qaado ninkii haddii zawjkii nis ou ka dhaxlo oo saddexou wataa meesha aan ka niriyey saddex wiilow ka dhintay laba wiilow ka dhintay ka soo qaado marka fiiri nasiibka uu soo helay waa saddex ul meydkii hore zawjkii ilmaha uu ka tegayna laba wiil ay noqdeen marka fiiri saddex oo nasiibuhu min almeyt alawal ah iyo mas'aladiisoo laba lagu dhisayo ilan laba wiilow ka tegay labaa lagu dhisaa saddex laba uma qeybsanto lannahu saddex laba hadday u qeybsanto hal ii baray noqonaysaa jabaa galay jabna lama ogolo marka fiiri markii saas dhacda buu ku leeyahay waxaa u qeybsami waaye meydkan xoolahow soo helay ulashiisii oo hadda saddex a mithaalkan iyo dadka dhexlaya mas'aladoodiio laba noqotay markii iskeeni wayso waxaad isu fiirisaa mas'aladiisan oo hadda labada wiil ah oo laba lagu dhisay iyo nasiibka sihaamta ulasha uu meydka hore ka soo helay waxa u dhexeeya fiiri marka waxa weeyaan laba mid unbay noqonaysaa ima an yakuuna baynahumaa muwaafaqa fi shayin fi nisfi aw fi thuluth aw fi rubuc ama mubaayana hadda saddex iyo labo waxaa ka dhexeeya mubaayana waxay qeybsadaan ma laha saas markay noqoto yaa lowleha isku dhufa labadaas fiiri markaan ulajeedada aan rabo waxaa weeyaan waxaa laysu fiirinaa meydkan ulasha uu ka soo helay mas'aladiisii horo iyo masaladiisan meeqaa lagu dhisay hadii lix lagu dhisay hadii afar lagu dhisay marka masaladiisan iyo ulasha laysku fiirina ruuus cibaara ukhraa ru'uusu warahatihi dadka dhexlaya madaxdoodu iyo waxaa laysu fiirinaa ulasha uu meydka hore kasoo helay laba xaalo markaas kama baxsanaanayso ima in tawaafuq uu ka yimaado ama tabaayun liannahu tadaakhul iyo tamaathul ma imaan karo tadaakhul iyo tamaathul waa markii ay warahadii wixii waa u qeybsamaan hadday u qeybsamaan sida hadda aan soo miithaalina hore waay saddex ul uu soo helay saddex wiilou ka tegay saddexdii saddexay u qeybsantay marka looma fiirinayo tamaathul marka masalada meeshay ku dhamaanaysa hadday ayagoo saddex wiil ay masaladan laba saddex wiil noqoto aabbihiina meydkii horo ou lix ulka soo helo tadaakhul ay noqonaysaa waaba kasii fiican tahay marka tadaakhul iyo tamaathul ma imaan karaan laakiin tawaafuq fi nisfi ou fi thuluth ou fi rubuc anaga nis un baan hadda carabkayga ku badana laakiin tawaafuqa daa'ima nis shardi uma ah an yatawaafaqa ima fi thuluth ama fi nisfi ama fi rubuc waa isla mid marka waxaa la fiirinayaa meydkan ulasha uu soo helay iyo mas'aladiisa waxa lagu dhisay yaa tawaafuq iyo tabaayun loo fiirinaya hadday tawaafuq iska helaan fi thuluth isku waafaqaan masaladiisan thuluthaa loo celina hadday nis iska waafaqaan nisaa loo celina hadday thuluth iska waafaqaan saddexaa loo celina waa ka hadday tabaayun yihiinne wuxuu soo helay iyo masaladiisaana laysku dhufanaa wixii kasoo baxaa aslulmas'ala lagu dhufanaa markaa sidaasuu musanifku u jeeda wa in takun hadday tahay sihaamtii uu ka soo helay meydkii horo laysat masihaamtaas inaysan ahayn tanqasimu tii qeybsanto calayha calaa masalatihi meydkan labaad masaladiisa ulashow ka soo helay meydka hor hadday u qeybsamaynin farjic ulaabu ila lwafqi iswaafajin bayna sihaamihi min aluulaa wa bayna masalatihi iswaafaji bihada qad xukima sidaana lagu xukmiyey seen isku waafajina marka wandur fiiri fain waafaqat isihaama fakhudhu diita wafqahaa timaama tamaama wandur fiiri fain waafaqad mas'alatuhu mas'aladiisan labaad oo loo dhisay hadday waafaqdo assihaama ulashow meydka ka soo halay hadday waafaqda niska waafaqdo fakhud qaadahu diida ha lagu hunuuniye wafqahaa marka labadeedoo laisku soo isku soo celiyo laba u barkeeda qaado tamaaman iska dhamaystir waayo wuxuu ku leeyahay haddii mas'aladii uu meydkii horo ulashow soo qaatay iyo mas'aladiisan hadday nis iska waafaqaan masaladii mas'aladiisa niskeeda qaado mathalan meydka hore afar uu ka soo helay mas'aladiisana lixaa lagu dhisay afar ul iyo masaladii oo lix ku dhisan afar iyo lix tawaafuqu binisfi waay afarna labaa laga helaa lixna nisoo saddexaa laga helaa marka masaladiisan oo lixda lagu dhisay saddex ka soo qaada markaan fiir masaladii aad isku laabtay sihaamti meesheedaad iska dhigtay haddii sihaamtu ama qoryihii u meydkii hore kasoo helay iyo masaladiisan dadka dhexlay markii la dhisay markii laysku fiiriy hadday nis iska waafaqdo masaladiisan lixda aad ku dhistay ama sideedda aad ku dhistay laba ulaab isku soo celi ee afar ka qaado hadday sideed tahay hadday lix tahayna saddex ka qaado hadday maxaan ku tahay laba iyo toban tahayna lix ka qaado saas wa ayib lixaan meel ka dhigtay maxaan samaynaa wadribhu marka wafqigaas garaac niskii aada heshay fi saabiqa mas'aladii horo ku garaac taas waa hal mas'alo mas'aladii meydka labaad oo laba laba layskugu soo celiyey oo laysku soo jibiyey iyadoo lix aheeda laysku jibiyey saddex ay noqotay saddexdii qaade eh masaladii meydka horeo lixda ahayd ku dhufo saddex lix markii lagu dhufto waxay noqonaysaa sideed iyo toban masaladii marka sideed iyo toban jaamica la yidhaahda wadribhu wafqigaas ku garaac fi saabiqa fi jamiici saabiqa ku garaac waa hal masalo ow jamiicihaa wadrib garaac jamiicahaa mas'alada labaad oo dhan ku garaac fi saabiqa midda horo in lam takun haddaysan ahayn baynahumaa bayna sihaamihi wa bayna almas'ala athaaniya muwaafaqa mubaayana waay hal mas'alo waxaa weeyaan haddii ulasha uu meydka meydka hore kasoo meydkan labaad ulasha uu kasoo haray mas'aladii horo iyo mas'aladiisan hadday muwaafaqa ka dhexayso isku jibi waa qeyb haday isku hadday muwaafaqa ka dhexay wayso oo mubaayino ay ka dhexayso meydkii hore wuxuu kasoo helay afar ul dadka dhexlaayana mas'aladooda saddexaa lagu dhisay saddex iyo afar tabaayunaa ka dhexeeya tabaayun hadduu ka dhexeeyo saddexdii afartii isku garaac markaan wifqi ma aha wadrib garaac jamiicahaa sihaamti dhammaanteeda waxaad ku garaacdaa fi saabiqa maya wadrib garaac jamiicahaa mas'alada labaad dhammaanteeda fi saabiqa ku garaac mida mas'alada horo in lam takun baynahumaa muwaafaqa mithaal ahaan meydkii wuxuu ka soo helay mas'alada horo saddex ulow ka soo hele mas'aladiisaanne afaraa lagu dhisay oo zawja yaa dhexlaysa ka soo qaado afar waa mas'aladiisi afaraa lagu dhisay saddex ulna waa wataa saas markay tahay mas'aladiisaan labaad oo afarta ah yaa waxaad ku garaacaysaa mas'aladii koobaad oo meydka horeo lixda ahayd afar lix lagu garaacay saasay noqonaysaa afar iyo labaatankaas macnaha laba sihaamta iyo laysku garaacay maa mas'aladii wandur fiiri fa in waafaqat mas'aladiisii hadday waafaqdo asihaama ulasha uu mas'alada hore ka wato fakhud waxaad qaadataa hudiitaha lagu hanuuniye wafqahaa mas'aladiisi niskeeda qaado tamaaman mas'aladii niskeeda markaad gaaratid wadrib garaac hu wafqigii mas'aladan labaad fi saabiqa ku garaac mida horo midaanoo laysku jibiye niskeeda qaado midii hore ku garaac hal mas'alo waay aw idrib garaac jamiicihaa mas'aladan labaad oo meydka leeyahay ku garaac fi saabiqa mida hore oo dhammaystiran ku garaac iyadoon waxba la jibinayn waa goorma in lam takun baynahumaa muwaafaqa wax muwaafaqa haddayna ka dhexaynin oo tabaayun uu ka dhexeeyo ayb kulu shay yatadix bilmithaal haddii aad maskaxda si fiican u dejisid fiiri mathalan hal mithaalan aan kugu siinaya naag baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo adeerkeed waxaan rabaa maraaxishii hore inaad garan kartid ninkan maanta muxuu wax ku dhaxlaa fiiri caruur naagti kama tegin laguma dhihin zawj iyo bint ama ibnin lama dhihin zawji caruur lama joogto maalkeeda nisuu ku leeyahy wa ummun wa cam ummu fiiri farci waarina ma joogi jamcu min alakhwa ma joogto thuluthay wax ku dhexlay camna waxa weeyaan waa casaba wixii soo hore u qaadanaa marka hooyadii oo thuluth ku dhexlayso iyo zawjkoo nis ku dhexlayaa jooga ahlu farad labadaas waaye nis makhrajkiisa waxaan yihi laba waaye thuluth makhrajkiisana saddex waaye laba iyo saddex meexaa ka dhexay kara tabaayun isku dhufa markaan laba saddex lagu dhuftay waa lix lix baa mas'aladan hore lagu dhisay iyadoo mas'aladiisa lix ay ku dhisan tahay yaa haddana waxa weeyaan zawjkii wuxuu leeyahay mas'alada hore haddii la dhaxal siilahay saddex oo nisful dhaxal ah hooyadii waxay kulahaa lahayd thuluth oo lix markii thuludkeedi liyaa laba ah halka soo harayna adeerka yaa casaba ku qaadala haddii la dhaxalsiilay saasay ahayd iyadoo saas uu loo dhintay oon la dhaxal siinin iyo haddana yaa zawjkii dhintay zawjkii markuu dhintay muxuu ka tegay can halaathati baniin saddex wiil uu ka tegay ayib hadduu saddex wiil ka tago saddex ulow meydkii hore ka soo helay oo nisful tarika ahayd mas'aladiisan labaadna saddexaa lagu dhisay saddexdii uu soo qaatay saddexdiisi wiilaa loo qeybiyey mas'aladii munaasakhaad oo ay ka baxday wain lam takun wain takun laysat calayha tanqasim geri mayso isla mas'aladii naftigeeda yaa laga hadlaya zawjkii meeshuu hadda aan ku lahayn saddex wiilow ka dhintay lix wiil ka dhig zawjkii lix wiilow ka dhintay mas'aladii wata hore tii hore waaye naag baa dhimatay ninkeeda iyo hooyadeed iyo adeerkeed mas'aladii lixaa lagu dhisay zawjkii marka mas'aladii horo saddex ulow ka soo helay mas'aladiisa labaad lix wiil markay dhexlaayaan casabo waaye mas'aladood xoolihiisa lixaa loo qeybi lixaa lagu dhisaa xoolihiisa marka saddex ulna waa wataa mas'aladiisana lixaa lagu dhisay fiiri marka waxaa kala badan xoolihii oo saddex ah iyo dadkii wax dhexlaayoo lix ah haddii la yidhah saddex shilin lix nin u qeybi mil hal nisay u qaadanayan marka jaba gala jab lama ogolo wa in takun laysat calayha tanqasim waa markaa ayib tamaam marka ay u qeybsami wayso yaa la leeyahay saddexda ulow odigan wato oo mas'aladii horena zawjka ahay ninka ahay mas'aladan labaadna aabbow noqday saddex ulow wataa saddexdan ulow wato iyo mas'aladiisa lix lagu dhisay maxaa u dhexayn karo saddex iyo lix maxaa maxaa ka dhexay karo twaafuq bاthuluth lannahu saddexna thuluth baa laga helaa hal baa u thuluth eh lixna thuluth baa laga helaa laba thuluth u ah marka mas'aladan wiilasha ah lixdoodii laba leh ka soo qaado wifqiga kaas waay hadday wifqi iska waafaqaan waxay iska waafaqayaan waa maxay waa thuluth marka ru'uusu alwaratha lilmas'alati thaani oo lixda aheyd thuludkoodii soo qaado lix maxaa thuluth u noqon karta laba madax bas waaye laba madax soo qaada markaan labadii madax markaad soo qaadatid mas'aladii hore oo kaamil oo lixa ku dhufo fiiri marka waa markuu ku lahay wadrib alwifqa fi saabiqa wifqigo maanta thuluth aru'uus ah oo laba ah yaa waxaad ku garaacaysaa fii asli اlmas'ala aluulaa oo lix aan ku dhisnay markaad aada labo lix ku dhufatid laba iyo tobanay noqonay laba iyo tobankaas mas'ala jaamica baa la yidhaahda laba iyo tobankaasaa marka waxaa la rabaa labadii waratho tii horo kuwii dhexlay iyo midan labaad lixdii wiiloo dhexlay isla si in loogu qeybiyo markaan see la leeyahay marka musanifka suu ku sheegi doono waay waxaa la leeyahay man lahu shayءu min almas'alaةi اlأuulى akhadahu madruuba fi ma duriba fiiha wa hwa wifqu اlmas'alaةi aw jamiicuha waxaa la leeyahay mas'aladii horo ninkii wax ku lahay waxaa loogu dhufanaa mas'alada hore waxa lagu dhuftay markaan labaad iyadoo lix ahayd mas'alada horo yaa laba lagu dhuftay oo ka timiday madaxdii la soo gaabiyey fiiriya hooyadii mas'aladii hore maxay ku laheyd thuluth oo laba ul ah lixdii laba ul ay ku lahayd waxaa laleeyahay masaladan lix ay joogtee maxaa lagu dhuftay oo laba iyo toban gaadhsiiy waxaa lagu dhuftay laba ul oo ka timiday madaxdii meydkan labaad oo laisku soo laabay marka hooyadii waxaa laleeyahay masaladan lixda eed waxaad ku dhufatay nasiibkooda laba ugu dhufo labay ahayd laba waxaad ugu dhufataa labadii lagu dhuftay masaladan ugu dhufo laba laba lagu dhuftay meeqa waay afar laba iyo tobankii afar ay hooyadii ka qaadanay afartaas ay qaadatayne waxa weeyaan thuluthul maal le waay maxaa yeelay laba iyo toban thuluthkeeda afar waay mas'aladii horo labadii ul ay ka qaadatay waa la waasici mas'aladii meeshii lixda ka ahdaa laba iyo toban laga dhigay marka laba iyo afartan hadda ay wadato waxay u dhigantaa labadii lixda ay ka wadatay halkaasuu ku baxay adeerkiyaa yimid mas'aladii hore muxuu ku lahay lixda markay joogtay hal ul iyadoo lix e maxaa lagu dhuftay labo hal laba ugu dhifo labau qaatay adeerkii casabuu ku baxay ayib wiilashan yaa kuu haray markaan wiilashan waxa loogu dhufana waxaa waaye waxaa laleeyahay man lahu shayءu min almasأalaةi الthaaniya wiilashan labaad mas'alada hooyo aabbahood waxay ku lahaayeen akhadahu madruuba fi nasiibi الthaani min اlأulى in tabaayana aw fi wifqihi in kaana bayna mas'alatihi wa nasiibihi lixdan wiil lixdan wiil mas'alada horo oo aabbahood maxay ku lahaayeen saddex ulay ku lahaayeen fiiri ayaga madaxdoodii oo laba laysku soo laabay a waxaa lagu dhufanaa ayaga lagu dhufu maayo mas'aladii hore waxaa lagu dhufanaa aabbahood nasiibkoodii oo saddexda ul ahayd laba markii saddex lagu dhufto lixay noqonaysaa lixdaas ul fiiri markasay ugu qeybsamayso lix ul ay noqotay lixdii ul min hal ulaa loo qeybinaa marka fiiri warahadii oo dhan hal maraa laysla dhexalsi warahadii meydka labaad iyo warahadii meydka koobaad isla mara hal maraa la dhexalsiiy hal mas'aloo laba iyo toban ah lagu dhisay hooyadii laba iyo tobankii waxay ka qaadatay afar oo rubaca adeerkii wuxuu ka qaatay laba oo casabo ah wiilashii labaad oo meydka labaad dhexlaay waxay ka qaateen lix isku dar marka fiiri laba iyo toban ay isku yimaadeen hooyadii oo afar qaadatay adeerkii oo laba qaatay lix wiilashii oo lix qaatay laba iyo toban sidaasaa loo qeybiyey marka mid waa yeeli kartaa waana hadda midda aan kugu dardaarmayo waxaad heli kartaa inaad tiraahda aniga iskuma daraayo masaa-ishan mas'alada hore waa dhaxal siinaa ayib markaad dhexal siisid oo zawjkan saddexdiisa ul ou soo qaato adeerkii wiisa waa la siinaa hooyadii labadeeda ulaa la siinaa adeerka harkiisa ulo casabadaa la siinaa masaladii waa lagu kala tegay aabbahan markuu meeshan yimaado oo zawj masaladii hore ka ahay xoolihiisa lama dhahay saddex ulo wataa lama dhahay maanta masaladaas istilaabaa la saaraa waxaa laleeyahay xoolihiisa maanta wuu dhintay aabbaa dhintay tarika buu ka tegay lix wiilaana dhaxlayso see la yeelaa mas'aladiisa lixaa lagu dhisaa saddexaas wataa lama dhahay lixaa lagu dhisaa xoolihiisa lixaa lagu dhisaa lixdaasna wiilashiisa min hal ulaa loo siina waana dhammaatay marka waa markaad doonaysid inaad tiraahda aniga masaa-ishi waa ku wareerayaa taas intan dhaxal siiyaan ku bixinaa kana markuu soo heraan ku bixinaa saasaad leedahay ko taas waxa weeyaan in kaana bayna sihaami اlmeyti الthaani wa bayna warahatihi cadadi ru'uusi warahatihi tawaafuq markay ka dhexaysa waa oo thuluthay hadda iska waafaqeen tabaayun hadday ka dhexayso isla mas'aladii soo qaado hooyadii sidii waxaan masalada hore saadan ugu wareerin isla masaladii hore naag baa dhimatay ninkeedii hooyadeed adeerkeed ay ka tagtay ayib masaladaasu lixdeedii ay joogtaa zawjkana saddexuu soo qaatay saddexdii iyadoon la dhaxal siinin you toban wiil ka dhintay fiiriya toban wiiluu ka dhintay marka ulasha uu meydkii hore ka wato dhaxalka uu ka wato ulashiisa waa saddex masaladiisanne meeqaa lagu dhisaa toban wiil haduu u ka dhinto toban le lagu dhisaa lannahu casabo waa madaxooda lagu dhisaa marka masaladiisana tobanay ku dhisan tahay toban rag baa dhexlayso xoolaha ou meydka hore ka watana saddex ul waay saddex shilin toban qofood u qeybi markii lagu yiraahda jajabaa gala jajab lama ogolo marka waxaa laleeyahay meydkan wuxuu wato meydka hore uu ka wato oo saddex ah iyo masaladan cadada ru'uuskeeda isku fiiri inta lagu dhisay saddex iyo tobanay kala noqdeen tabaayun waa u dhexeey tabaayun marka u dhexeeya maxaa la samaynaa waa markuu ku lahay wadrib jamiicaha fi saabiqa masaladan labaad oo tobanka lagu dhisay tobankaas intaad qaadatid maadaama ay sihaamtii ayaga tabaayun ka dhexee tobankaasoo masalada labaad lagu dhisay fii jamiici saabiqa ku dhufo tii hore meeqay aheed lixay aheyd tobankan ku dhufo toban lix lagu dhuftay lixdan ay noqonaysa ayib toban lix lagu dhuftay lixdan markay noqoto jaamica ku magacow lixdankaas see leedahay markaan man lahu fi اlأulىa shayء yudrabu fi ma duriba fi masأalatihim hooyadii ka soo qaado lixdii maxay ku laheed labo lixdaas ay laba ku laheed yaa waxaa lagu dhufanaa mas'aladii lixda wixii lagu dhuftay mas'aladii lixdeed maaqan ku dhufanay tobanaan ku dhufanay hooyadii labadaas yaa masaladii tobank tobankii lagu dhuftaad laba ugu dhufanaysaa laba markaad toban ku dhufatid labaatan weeyaan hooyadii lixdankii masaladii labaad oo jaamicadka lixdanay ka qaadanay may waxaan leeyahy lixdankii labaatanay ka qaadanay labaatan macnaheedana waxay tahay thulutha tarika waa lix markay aheed laba ay ka qaadatay masaladii horo lix markii laba laga qaata thuluth waay ayadoon qaadanina masaladii mar labaad la dhisay lixdan ay gaartay lixdankii haddana labaatan ka qaatay labaatankaas lixdanka waxay u tahay thuluth liannahu lixdan saddex meel u dhigmin labaatan labaatan labaatan waay saddexdii mid ka mid ah ay qaadatay markaan oo labaatan ah hooyadii saasay ku baxday ayib adeerkii fi lmas'alati aluulaa meeqow ku lahay markay lix aheed halow casabo ku helay halkii waxaad ugu dhufataa masaladan lixda wixii lagu dhuftay oo tobanka ah hal toban lagu dhuftay toban le waay tobankii waa qaateen waa baxeen ayib wiilashan oo tobanka ah ayaga lix oo masaladii loogu dhufa maayo tobanna toban loogu dhufa maayo waxaa leeyahy tobankoodan waxaa lagu dhufanaa aabbahood mas'aladii hore meeqou ka hela laleeyahay aabbahood mas'aladii hore wuxuu ka helay saddex ayagoo toban ah yaa saddex lagu dhufanaa mas'aladii aabbahooda ayaga loogu dhufanaa mas'aladii aabbahooda haddii loogu dhufto toban saddex markii lagu dhufto meeqay noqonaysaa soddon fiiri marka wiilishii soddon ay qaateen hooyadii horo labaatan ay qaadatay waa konton adeerkiina muxuu qaatay toban lixdankii saasaa loo qeybsaday labadii mas'alo marka laysku daray yaa labadii waraho meydkii labaad dadkii dhexlay iyo meydkii hore dadkii dhexlay hal mar loo qeybiyey marka cid kastana waxooday haysataa hooyadii haddii lixdii hore la qeybiyo waad heli kartaa inaad marka hore tiraada lixdaanaan aniga qeybina hooyada labadeedaan siinaa adeerkiina xabadkiisa casabadaan siinaa saddexdana ninkaana soo qaada markuu dhintana waxaan leeyahay saddexaan haysanaa ma dhahayo aabbaa dhintay toban wiilow ka tegay maxaa masaladiisa lagu dhisaa tobankan wiil waa isku darajo toban tobanaa lagu dhisaa masaladoodii casabada ma aha masaa-ishii usuulka ahay faraa-idaa ku dhaxasho casaba ma dhexdooday ku dhaxlaan haddii si laba wiil ka dhalo ou ka dhinto laba masalada labaa lagu dhisaa hadduu saddex wiil ka dhinto saddexaa lagu dhisaa laakiin ahlu farad hadday la joogaan ahlu faradkaa la fiirina marka tobankoodii waxaa leey masaladiisii tobanaa lagu dhisaa tobankii min hal ulaa loo siinaa xaqiiqadina waa saddexdii oo la jijibi unbay noqonaysaa marka munaasaqa hadda waxaan kaaga qaatay ayadoo oo laba fariiq leh ay ka jabtay hal fariiq iyadoo ka jabtay unbaan mithaali hadhow waxaa dhici karto inay hooyadaas hadirtaan saddexdooda ayagoo ah hadda zawjka keli ah say dhintaan iri naag baa dhimatay ninkeed iyo hooyadeed iyo adeerkeed aa dhintay ninkii aa dhintaan iri intaan la qaybin waxaa dhici karta in lagu yiraahdo ninkii aa dhintay intaan tarikada la qaybinin haddana hooyadii aa dhimatay intaan la qaybinin adeerkii aa dhintay inaan la qaybinin markaasaa laysku wada fiirina kulli hal jaamacad a laysku fiirina taasna waxay ku fiicnaan lahayd in sabuuro la hor fadhiyo ardadana meesha ay fadhiso arkayaan markaabaa la qaybinaya taasna marka raadi laguma tasjiilin karo liannahu haddii liila masaa-ishaas la dhaxsiinaya qoraal baa galaya marka qoraalna sood sooma qaban karo marka masalada waxaa weyaan intaad ku fahmi kartid unbaa hadda laguu sheega kaliya markaasuu ku yiri wa in takun hadday tahay sihaamtii oo meydka labaad ulashow soo helay laysat ulashaas inaysan ahayn tanqasimu tii qeybsamayso calayha calaa masalatihi thaaniya farjicu laaba ila lwafqi iswaafajin bayna sihaamihi min aluulaa wa bayna cadadi ru'uusi warahatihi iswaafaji bihaadaa midkaana qad xukima lagu xukmay markaad iswaafajid waxaa kuu soo baxayo ima almuwaafaqa wa ima almubaayana saas markaa wuxuu ku leeyay wandur fiiri fa in waafaqat hadday madaxdoodii macnaha cadad ru'uusi alwarati thaaniya asihaama sihaama almeyti thaaniya hadday iswaafaqaan oy nis iyo thuluth iska waafaqaan fakhud waxaad qaadataa hudiitaha lagu hanuuniye wafqahaa dadka wax dhaxli lahay oo madaxdoodii laysku laabay hadday thuluth iskugu laab gaaraan hadday wax iska waafaqeen thuluth ay yihiin waxa weyaan saddexa mara inta laysku laabaa thuluthkooda la qaadana tiradii lixda madax ahayd labaa laga soo qaadana hadday tawaafuq binisfi ay yihiin tiradii lixda ahaydna saddexa laga soo qaadana oo nis ah marka niskii aad qaadatay wadribhu niskaas garaac fi saabiqa ubood niskiya waxaad ku aada ku garaacaysaa madaxdii oo laysku celiyay ama saddex noqotay ama laba noqotay yaa masaladii horeo lixda aheed aad ku garaacaysaa laba iyo toban ay ka ansaxday waa hal qeyb awidrib garaac jamiicahaa marka waxay badel awdaas ka tahay damiirkaas oo huda ah hadday wadrib garaac markaan jamiica jamiica cadadi ru'uusi lwarati athaani meydka labaad dadka dhaxlaaya madaxdoodii hadday toban yihiin hadday shan yihiin hadday toban iyo laba yihiin madaxdoodii madaxoodii oo dhan oo idil oon laysku laabin waxaad ku garaacdaa fi saabiqa fi jamiici saabiqa madaxdoodii oo dhammaystiran oo kumbulaate e qaada masaladii hore ku garaac waa goorma in lam takun baynahumaa muwaafaqa hadday masaladan oo labaad iyo meydka ulasha uu soo helay hadday muwaafaqa ka dhexay wayso oy mubaayana ka dhexayso madaxda meydka labaad qaadee aslulmas'ala ku garaac waay sidaas wixii ka soo baxa jaamica ku magacow intaas keli a waay markii jaamicadii la dhiso wkulu sahmin fi jamiici thaaniya yudrabu aw fi wafqiha calaaniya tan waxa weeyaan markii masaladii jaamica la dhisa see loo qeybsanaya waxa weya wuxuu ku leeya wakulu sahmin sahmi kasta oo fi jamiici thaaniya meydka labaad dadka dhexlay usha ay leeyihiin yudrabu waxaa lagu garaacaa ow fii wafqihaa wa kullu sahmin sahmi dhammaantiis yudrabu waa la garaacaa fi jamiici thaaniya wa kullu sahmin sahmi dhammaantiis yudrabu oo fi jamiici thaaniya maya yudrabu fi jamiici thaaniya waayo marka wuxuu ku leeyahy wa kullu sahmin sahmi kulligiis oo min aluulaa waaye min almas'alati اluulaa yudrabu fi jamiici thaaniya midda labaad dhammaanteeda lagu garaacayaa aw fii wafqihaa ama labalaabkeeda lagu garaacayaa isku laabkeeda dhe calaaniyatan waatan hadda soo sheegno waxaa laleeyahay ninkii mas'alada koobaad oo lixda ahayd tii hadda mithaalkeeda lix maalin kasta joogi maysa laakiin ka mithaal ahaan mas'aladii koobaad ninkii wax ku lahay sahmigiisa waxaa lagu garaacayaa mas'aladan labaad wixii kasoo baxay ama wafqa cadadi ru'uusi lwaratha oo labuubarkeedo laysku laabay ah ama iyadoo dhammaystiran ah waa taan niri hadda fiiri hooyadii mas'aladii horo oo lixda aheed labay ku laheyd labadii waxaa loogu garaacayaa meydkan labaad dadka dhexlay madaxdoodii ama ayagoo isku laaban ama ayagoo haddii mufaafaqa ka dhexayso ama ayagii oo dhammaystiran haddii mubaayana ka dhexayso markii mubaayana ahayd waataan intan laba soo qaadnay waxaan idhi suduskii horo may thuludkii horey lixda ku laheedoo labada ahayd yaa meydkan labaad oo mas'aladiisa toban ay ahayd toban maan ugu dhufanay labaan toban ugu dhufanay labaatanay lixdeetanki ay ka qaadatay marka fiiri waxaa laleeyahay man lahu shayءun min almas'alati اluulaa yudrabu sahmuhu fii jamiici thaaniya dadka oo dhaxli lahay meydkan labaad madaxoodii madaxdoodii madaxoodii madaxa macnaha madaxda oo riaasa ma laga jeedo ru'uusuhum macnaha tiradoodii waa haday hadday toban yihiin tobankooda loogu garaacayaa waa markii mubaayana kusoo dhammaatay haddii kale haddii laysku laabayna ayagoo isku laabana loogu dhufanaya marka waxa weeyaan wa kullu sahmin sahmi kasta oo fi lmas'alati اluulaa yudrabu fi jamiici thaaniya midaan meydka labaad dadka dhexlaaya ru'uustoodii tiradoodii aa lagu dhufanaa hadday mubaayano tahay igoo kaamil ah kow aw fii wafqihaa mas'aladan labaadoo laisku celiyey hadday ay markii hore isku celis ahayd oo thuluth ama nis ahayd yaa laisku celinaa tamaami waa iska iyadoo dhammaystiran tamaamidaas waxay ku fiican tahay yudrabu wa kulu sahmin fi jamiiha calaaniya dheh ow fii wafqihaa calaaniya si muuqato a laysugu dhufanaa ulajeedada waxa weeyaan man lahu shayءu min almas'alaةi اlأuulى akhada dalika shay madruuba fi ma duriba fi اlmas'alaةi اlأuulى waxa mas'alada hore lagu garaacayna waxa weeyaan mas'aladan labaad dadkii dhexli lahay madaxa ru'uustoodii oo laysku laabay ama iyadoo dhammaystiran masaladii hore lagu garaacay ayib taas waxa weeyaan aw fii wafqihaa taas waay markaasaa layihi wa ashum اlأkhraa fafi sihaami yudrabu aw fii wafqihaa tamaami tamaami tanna waxa weeyaan man lahu shayءu min almasأlaةi الthaaniya akhadahu madruuba fi nasiibi الthaani min اlأuulى intabaayana aw fii wafqihi in kaana bayna mas'alatihi wa nasiibihi wafqun tanna waxa weeyaan waan fahamnay ninkii meydka hore dhexlay waxaa la yidhi wuxuu meydka hore ku dhexlay yaa waxaa loogu dhufanaa mas'aladan labaad dadkii dhexlay tiradoodu ama ayagoo kumbulaatee ama ayagoo laysku laabay markii ay muwaafaqa ka dhexaysay saasuu xoolihiisa ku hela qoladii meydkan labaad dhexlaysayne meydkan labaad waxay ka dhexlayeen waxaa loogu dhufanaa meydkoodan ay dhexlayeen masaladii hore intuu ka helay waataan hadda niriyey meydkan labaad mubaayana markay ahayd aabbihii dhintay toban wiilow ka dhintay tobankii wiil masaladoodii waxaa lagu dhisay toban min hal ulay ka heleen aabbahood ninkaastaba hal ulow wataa waxaa la leeyahay waxaa loogu dhufanaa halkiisa ul aabbihiis masaladii hore meeqow ka helaa la leeyahay saddex saddexaa waxaa loogu dhuftay hal ul wiil kasta saddexuu qaadana haddii ayagoo toban e min saddex ul ay qaataan soddonkii sidaasay ku qaadanayaan masaladii lixdanka laga dhisay khulaasadii fahmo waxaa la leeyahay labadii mas'ala jaamica markii loo dhiso jaamicadii sida loo qeybsanaa waxaa la leeyahay ninkii mas'alada koobaad wax ku lahay wuxuu qaadanaa wuxuu lahaay hadday hal ahayn hadday laba ahayn waxaa loogu dhufanaa tirada meydka labaad cadadkooda tiradooda oo dhammaystiran hadday mubaayano ahayd ama iyagoo isku laaban hadday muwaafaqa fi nisfi ay ahayd marka wixii uu soo baxaa nasiibkiisa ah ninkii meydkan labaad wax ku lahayne wuxuu lahayaa waxaa loogu dhufanaa meydkoodan ay dhexlayeen mas'aladii hore wuxuu ku lahay marka isku dhufashada waa isbadeshay kuwii horena waxaa loogu dhuftay kuwan dambe madaxdooda kuwan dambane waxay lahaayeen waxaa loogu dhuftay aabbahood wuxuu mas'aladaa hore wax ku lahay haddii la fiiriyo waxa weeyaan nin kastaba xaqiisuu gaaraya haddaad waxaas iska dhaaftid waxaad heli kartaa inaad tidhaha masaladii jaamicada lixdan ay gaartay lixdan markay gaartay lixdan meeqaa thuluthkeeda uu yahay labaatan hooyada sii waa isla meeshile aabbihii zawjka meeqow ku lahay awalkii horo mas'aladii horo nisow ku lahay masaladan labaadna nisow kule waa sodon sodonkaanne wiilashiisa u qeybi wixii soo harayn adeerkii iska sii oo tobankii casaba saas waa loo qeybi karaa xisaabtan badan waxaa loola jeedaa qof kastaba nasiibku lahay ma la ogaan karo ilaa sidaas in laysugu dhudhufta maahan laakiin qofka hadduu xisaab yaqaano ou yidhah aniga mas-uuliyada iga saaran meydkan hooyadiis thuluthay ku leedahay in maalka saddex intan udhiga aan siiyo waay maanta kolkuleetar haddaad qaadatid asaa kuu qeybina uma baahnid masaa'il inaad dhistid oo waxaad leedahay meydkan xoolihiisa waa imisaa waxa weeyaan lix boqoloo kun markii la xisaabay wixii gurye wixii xoole wixii cadaan yaallo waa la qiimaynaa lacagaa lagu qiimaynaa lacag markii lagu qiimeeyo yaad kolkuleetar aad u qaadanay waxaad leedahay zawjaa meeshan joogto iyo caruur maal lix lix boqoloo kun marka sideed loo dhigo meeqaa thumun u noqon karto intaas hooyada sii meeqaa u noqon karto sudus hooyada sii inta soo hartay waxa weeyaan caruurtiis u qeybi wiilkiina laba gabdhood ka dhig gabadhina hal ul ka dhig marka sidaasaad kulkuleetar ugu qeybin kartaa oo macnaha hadda xisaabtan in loo mara shardi ma ah ulajeedada waxa waaye iisaalu kuli dii xaqin ilaa xaqihi aw iisaalu kuli xaqin ilaa dii ilaa saaxibihi inaad gaarsiisid acطuu kula dii xaqin xaqahu unbaa lagaa rabaa ee adiga meel kasta u soo mare hooyada hadday sudusku dhexlay maalkiio lixdan lix meel loo dhigay qeyb inaad ka siisid hooyadii hadday dhexlayso maalka hadday sudusku dhexlay lix marka loo dhiga hal ulka sii kulkuleetarka asaa kuu qeybinay waa keeni karta markaasuu musanifku wuxuu iri wa ashum lukhraa fa fi sihaami yudrabu aw fii wafqiha tamaami macnaha waxaa weeyaan mas'aladii labaad wa ashum lukhraa mas'alada labaad sahmiyaalkeeda tudrabu fatudrabu waa la garaaco fi sihaami meydkan labaad mas'aladii meydka hore ka lahay baa lagu garaacaya wa ashum اlukhraa mas'alada labaad ulasheeda fatudrabu waa la garaacayaa oo fi sihaami fi sihaami اlmeyti الthaani min almas'alati اlula lagu garaacaya oo zawjkii hadeertaan tobankan wiil min hal ulay u dhaxleen halkaas ulay u dhaxleen yaa waxaa loogu dhufanaa aabbahood mas'aladii hore wuxuu ku lahay oo saddex ah hal iyo saddex haddii lagu dhufto saddex saddex ulay usoo baxaysaa saas waay marka aw fii wafqihaa hadday muwaafaqa ka dhexaysa waay tamaami waa iskama tamaamu lbeyt fa haadihi midan dariiqatu lmunaasakha waxa weeye dariiqadii kuwii isnasakhay isnasakhay waxaa loo jeedaa masaladii marka hore lixaa lagu dhisay waa la nasakhay laba iyo toban lagu dhisay ama waa la nasakhay lixdan ay ku dhisantay nasakha taas waay fa hadihi ariiqat lmunaasakha kuwa isnasakhay ariiqadoodii waaye ee farqa bihaa waxaad ku kortaa ood ku sala martaa rutbata fadlin dheeraad darajadeeda ku gaar shaamiqatin ee aada madaxeeda u sareeyo bimacnaa in adqanta masaa'il almunaasakhaat fainaka tartaqi biha darajata caaliya min bayni اlculamaa faاnnaasu kuluhum yaxtarimuunaka limacrifatika bihadihi اlmasaa'il saasaa loo jeeda fahadihi ariiqaة اlmunaasaqa farqa biha waxaad ku saramartaa ayada ku saramar oo waxaad ku gaartaa rutbata fadlin dheeraad darajo dheeraad ee ku gaar shaamiqatin ee sarayso wallahu aclam wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin